dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu la kulmay madaxweynaha dalka afrikada koonfureed halka ayagoo ku kulmay dalka jabaan islamarkaana madaxweynaha soomaaliya uu ka codsaday madaxweynaha afrikada koonfureed in la ilaaliyo dadka soomaalida ah ee ku nool dalkaasi koonfur afrika kulankani ayaa imaanaya iyadoo weerarada dadka soomaalida ee ku nool dalkaasi ay sii kordhayaan mid ka mida dilalkii ugu foosha xuma ayaa waxa uu dhacay khamiistii aynu soo dhaafnay kadib markii la boobay dukaamo ku yaalay magaalada boyson bark oo ku dhow port elizabeth dadka halkaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa nin soomaali ah oo lagu magacaabi jiray cabdi axmed goot oo la sheegay in lagu dilay dhagaxyo haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee bort elizabeth waxa uu kula xiriiray ciise axmed good oo ay marxuumka walaalo ahaayeen wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen
sagaal iyo labaatankii annagu dukaanka joogno oo dukaan ka shaqaynayna ayaana soo weeraray dukaankii way boobeen siay tahay u boobeen waa lafayaanan ugala caragnay saddex walaalo ayaan ku joogno dukaanka waa gartay way boobeen wixii yaale oo dhan way qaateen subaxdii a waxaan soo qaadanay gaari yar oo muxuu ahaa bareefad oo nin leeyahay muxuu ahaa dadka waan kusoo noqonay annagoo rabna inaan ogaano bal sida ay wax u dhacaan iyo dukaankii weli wixii ka badbaaday laba firiis oo dhex taalaan aragnay labadii firiisan saddexdeedii walaalaha waxaan dhahan ninkii intaan iska soo celinay yarkaan waxaan dhahay gaari weyna bal firiisadan ku qaadano noosoo noo soo qaad adina iska tag waa subaxnimadii dambe oo soddonka bishu ahayd subaxaan kusoo noqonay inaan firiisyada rabna inaan qaadano marka ninkii uu naga tegay gaarigi yaraa uu nagala tegay markuu naga sii macnaa waxay ran daqiiqada aba anagii nala soo weeraray meesha inkana lagu arkay gurigii aan isku xirnaan dhahnay bal waxoogaa inay idin dhaafaan gurigii nalagu soo jebiyey markii naga soo jebina daba hareera laga soo geliyay gurigii ana ku dhex jirna nalagu guba gurigii lafe anaan wala baxsano waan jeegnay iyagaan dhex ranay waa gartay marka saddexdayadii waa kala lumnay ilaa markas ninkaan marka uu naga ag horreeyey marxuumka oo dhiman doono uu naga yar ordayey muxuu ahaa guryada guryahoodii aan galgalnay qaar ku dhuunay markaan guri galaba waa naga soo dabagelay aan ku kalaan ka baxayna waxaan wadanay bahalo daashan baangada laba xaba gacanta ku wadanay waa gartay marka isaga inuu naga lug horreeyay noogu dambeysay annaga guri aan galnay gurigii markaan galnay qaylo aday dad wareegayo oo soomaali iyo qolyo kale oo hindiya oo baabuur saaran ayaa ilaahay naga soo gaarsiiyey ayagoo anaa ku dheen na qabanaya waa gartay meeshii markaan annaga gurigii kasoo baxna oo guriga hortiisii aan saasoo baamba waxaan aragnay ninkana meydka oo yaalla meesha oo muxuu ahaa dee si xun u dilan oo googo-an markaad u tagtay walaalka meydkiisa ma dhagxaan in lagu dilaa ka muuqatay mise mindiyo wax jirhkiisa horta meel fayow maysan jirin meel u fayow jirka maysan jirin marka ma qiyaasi kartid kullay mindiyo way ku yaalaan dhagaxna iska daa warkiisa qaangad iska daa warkeeda jirka uu qof bini-aadam saas dee loo jeef waana xayawaan inuu cunay mooyaane qof bini-aadam xataa lama dhihi karo waxaas xayawaanana dad ruwaa baa cunay walaalkay ma cunin xataa bini-aadamnadii waa garta marka cabdi adiga ma kaa weynaa mise kaa yaraa da-diisu intee bay ahayd aniga wuu iga yaraa wala wuu iga yaraa wuu iga yaraa kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii buu dhashay marka himsaa udhaxayn karto de xilligaasaa u qoran afartan iyo kow inuu yahaan jeclahay meelaas marka markaad u tagtay kadib maxaa dhacay ma soo qaadeen meydkiisa maydkiisi haa waa soo qaadnay maydki waa soo qaadnay isbitaalkaan geynay marka ayadaa xataa kulley nafku ma jirin laakiin naftu kama wada bixin qaar kaa hore isbitaalka markaan wasaa ugeyneen naba ka baxday naftu reer miyuu lahaa walaalka caruur iyo xaas aa walaa reer uu lahaa gabad iyo xaasa iyo laba wiil buu lahaa oo jira muxuu ahaa soomaaliya goormuu yimid isaga dalka afrikada koonfureed idinka goormaa timaadeen anigu waxaan imi wakti hore ayaan imid anigaa keenay isaga ku dhiisay wuxuu yimid isagu two thousand eight bishii afraad meelahaas inaan yimid aan jeclahay marka maxaad ku doorateen deegaanka boyson bark yo waa de kulley salotay waa macnaha dadka waddanka jooga meelahan nolol kale ma jirto waxaa nolosha lagu laga raadiyaa waa uun meelahaas dad ummad dhan oo qaxooti ahoo dee meesha mid baanu ahayn wax la isku dabaraa ma jiro shaqa kalena ma hayno marka dukaamo yarar baa meelaha dadka dhexdooda laba furtaa madowga ee ummadda south afrikaanka dhexdooda kuwaasaa marka nolosha laga raadiyaa marka meeshii uun markaa aad adigu ka furatid meel noo go-aan oon dooranaa ma jirto laakiin meesha markaa adigu albaab yar ka heshid baa muxuu ahaa un baa nolosha laga raadiya halkaama lawada qaada waa gart dukaan nooceeyu ahaa dukaanku wuxuu ahaa anaa dhasay dukaanka waa dukaan dhinacna wuxuu ka ahaa dhagax oo leban baan ka dhignay dhinacna wuxuu ahaa wax isku jir jiro jiingad iyo alwaax iyo wax qaybu ka aha waa gartay marka maxaa ku iibin jirteen waxaan ku iibin jirtay grocery un cuntooyinka waxyaabahan dadka cunaa ma ku iibin jirtay iyo cabitaan
waa garta waxaad ii sheegtaa boobkan laydinku soo qaaday arbacadii ma midkii ugu horreeyuu ahaa mise weeraro isxiga ayuu qayb ka ahaa maya uu isxigay uu naga horreeyo ilaa saddex maalintaas maalintii labaad mise tii saddexaad tii saddexaad in ahayd baan umalinaya maalinka ayada marka annaga nama soo gaari jirin eryada laakiin nagu dhinacyada waxoogaa naga durugsaneyd oo uu ka socon jiray booliisku ma yimaadeenoo ma baadheen arrintii dilkee ku dhacday walaalka maya maysan imaanin maysan imaanin maysan imaanin intay wax socdeen bay hataa aysan imaanba meesha dhanba in badan baa la wacay in badan baa la wacay gaari bay soo dirayaan gaarigaasina socodka ku maraya wadada isma taagaya xataa ma qiimanayo xaaladda waxaa jira iyagoo arka oo muxuu ahaa wixii dadkii ay tuban yihiin oo dadkii la boogayaba ag marayaan marka wax qiimeyn ah oo macnaha ay siinayaan iyo wax jera siinaya mina ma jirto waa garta marka hadda maxaa talaydina wallaahi talaniyo dee horta ta ilaahay wey oo muxuu ahaa dad isla islaanana ilaahay un baan isku xiranaa laakiin tan dee kolley waa un inaan laga tashado un meel laga aado taas unbaa tala maaha kaasi waxa uu ahaa ciise axmed good oo la dhashay cabdi axmed good oo lagu dilay shalay maalinkii khamiista ahayd aaniraahdee dalkaasi afrikada koonfureed waxaana khadka telefoonka ee booth elizabeth uu ugu waramayey haaruun macruuf halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a